maalinta caalamiga ka hortaga tubaakada waxaa la aasaasay sanadkii iyadoo w h o ay doonaysay in la xoojiyo dadaalada lagula dagaalamayo cudurada ay sababto tubaakadu sida kansarka xanuunada wadnaha iyo naafqabatiin joogta ah ujeedada maalintan waa in la wacyigeliyo dadweynaha caalamka loo sheego halista tubaakada la dhiirigeliyo ka tagista tubaakada la taageero siyaasadaha xakamaynta tubaakada soomaaliya inkastoo ayna jirin tiro koob saxa haddana isticmaalka tubaakada ayaa sii kordhaya gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka ku nool magaalooyinka waxaa caadi noqotay in la arko dad sigaar ku iibinaya wadooyinka iyo meheradaha yaryar halista tubaakadu ku leedahay bulshada soomaaliyeed waxaa ka mid ah khatar caafimaad oo ay sababta tubaakadu kansar cudurrada sanbabada wadna xanuun iyo cudurro kale dhaqaale burbur dad badan ayaa maalintii lacaga ku lumiya sigaar halkay u isticmaali lahaayeen waxbarasho ama cunto saamaynta qoyska qofka caba sigaar wuxa wax u dhimayaa caafimaadka xubnaha kale ee qoyskiisa gaar ahaan carruurta iyo haweenka uur kale tubaakadu waa sababta ugu weyn ee cudurrada neefta kansarka afka iyo dhuunta iyo wadna xanuunka waxaa muhiima in qof kasta uu fahmo in hal sigaar uu waxyeelo ku leeyahay jirkiisa ma jiro sigaar ammaan ah ugu horreyn qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose oon waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay sababaha dhallinyarada soomaaliyeed u bilaabaan cabista sigaarka iyo sidoo kale doorka dhallinyarada kaga aadan ka wacyigelinta bulshada ee isticmaalka tubaakada magacayga waxaa layidhahdaa aadan axmed nuur waxaan ka mid ahay dhalinyarada dhobley waxyaalo badan bay u bilaabaan shaqa la-aanta oo kale qofku markuu bilaa shaqa noqdo uu istrayso wuxuu maarata ku sababaysaa inuu barto tubaakooyinka iyo waxyaalaha ammaanka dooriya marka shaqala-aanta kow ka ah waxaa laba ka ah barbaarinta ubadkana way ku xidhan tahay oo qofka hadduuna barbaarin fiican helin inuu balwad barto way u dhib yar tahay ka dhalinyar ahaan aad baan maaragtay aan uga wacyigeliyaa oo maaragtay qof tubaaka isticmaalay markaan arko mar walba aan ka wacyigeliyaa si guudna maalinka tubaakada waa maalin xus ahaa oo maaragtay si khaasa loo noolaynayo maaragtay bulshada caafimaadkeeda shayga kuwaad waa caafimaad ku saabsan yahay waa in mar walba maaragtay xus loo sameeyaa magaca saddexan waa muxiudiin saxne khaliif wallahi dhalinyaradu inay isticmaalaan tubaakada ama ay yeeshaan balwad waxyaalo badan ayaa sababa waxyaalaha haddaan qaar ka mid ah aan ka taataabano waxaa ka mid ah qofkuuna wax shaqaa heelin oo ma garatay qofku uu shaqa la-aan yahay xanuuno dhanka maskaxda oo qofka ku dhaca marka waxyaalahaas waxyaala kaloo badan ayaa sabab dhanka kale doctor cabdiqani maxamuud sheekh oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha degmada dhobley ayaa isna dhankiisa weydiinay waxay tahay tubaakadu marka loo ego dhanka sayniska iyo sidoo kale cudurada ugu badan ee laga qaado isticmaalka tubaakada tubaakadu waxay soo gelaysaa maadooyinka loo yaqaano maandooriyaasha waana dadka bulshada qaarkood waxay u isticmaalaan waana ka mid tahay waxyaalaha caafimaadka halista ku ah cudurada sababi karo way badan yihiin laakiin kuwa inta badan caanka u ah waxaa kamid ah kansarka oo kaleeto waa caanku caanku kamid yahay waxaa kamid oo kale naqaska qofka inuu ku dhajiyo cudurada naqsada ku dhaco sababtaa inta badan waxyaalaha maadaama inhalation ay tahay oo qofka hawada uu ka qaadanayo samabada waxyaala ugu horeeya sameeya sina bronchitis inuu ku dhaco naqasku inuu ku dhago kaleeto sidoo kaleeto dhuumaraynta oo kaleeto naftikooda waxyaalaha oo cudurada ku dhaco kamid yahay sida alsarka oo kaleeto nabar inay kasoo baxaan inuu kansar kasoo baxo cudurada uu komanka intaas cudur badan wey jiraan lakin intaasaa koman dadka lagu arkay ugu dambeyntii sheekh cabdulaahi maxamuud habiib oo ka mid a culimada magaalada dhobley ayaan wax ka weydiinay mowqofka diinta islaamka ee tubaakada iyo sidoo kale mas-uuliyadda ka saaran qofka muslimka badbaadinta jirkiisa iyo sidoo kale bulshada isagoona bulshada u diray fariin ku aadan dhibaatada ay leedahay isticmaalka tubaakada uguna baaqay inay ka fogaadaan nooc kastoo maandooriya haddaan ka hadlo tubaakada iyo waxa islaamku maaragtay qaba amaan ka aaminsanahay diiniyan tubaakada islaamku wuxuu qabaa inay waxyaalahaan xunxun waxaan buuriga la dhaho inay ka mid tahay af soomaaliga buuriga lagu dhaho ama sigaar ha noqdo ama si kale oo iyada inta la duuba ha la cabo ama afka ha la gashado baasha tubaakada ah inayna fiicnayn bay diinta islaamka aaminsan tahay arrintaasi waajib bay ku tahay qofka muslimka ah bulshaduna waa qofof muslimah oo isu tegayuun marka isaga oo kolle bulshadii lamida qofku kolle keligiia waxaa waajib ku ah inuu waxa maaragtay uu diinta islaamku ayna ogolayn oo naftiisana dhibaato u keenaya in uu iska ilaaliyo dadka ka wacyigeliya la dagaalamo si uu joojin karo oo dadka maarata uga reebi karo uga reebo xilka ka saaran marka waa inuu qofku diiniyan u arka inayna bannaanayn caafimaad ahaan iyo maaratayay maalka ee dayacaysa iyo caafimaadkiisa ay waxyeelaysana uu u fahmo sidaa darteed inuu ka hortago wuxuu ka qaban karana wax ka qabto